safarka madaxweynuhu waa waa safar uu kusoo gaaray gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne oo hadda jooga caasimo gobolka u ah waxayna ila tahay arrimo adigu jirjiro adigu sida labadii gobol maamul dhisiddoodii gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan sida adigu suqaaqooyin kale oo adigu maalin maalmo dhaweed meesha gobolka ka dhacay oo gaar ahaan degmada beledweyne ka dhacay waa maqlaysay safarka madaxweynaha iyo ujeedadiisa horta dib aa laga soo faahfaahin doonaa asiga hadda maanta uu loo yimid waa la soo dhaweeyey reer beledweyne waa soo dhaweeyen reer hiiraan waa soo dhaweeyeen soo dhaweyn kadibna asigu markau hadlaa la ogaan doonaa ujeedada ugu socdo hadda anaga inaan kahor dhacna diyaarumana xaalada gobolka imika waa sidee xaalada gobolka adag hadda waa degan tahay aaday u degan tahay hadda ayaana weed xoogaa shuqaaqooyin aan ka dhacay laba beelood oo oo walaalaha isku dhacay ayagana dawladda soomaaliyeed iyo dadka reer hiiraana dhexgalay xaaladoodu hadda meel fiicanay maraysaa isbuuca magaalada beledweyne way deganeed halkee bay maraysaa qabanqaabada shirka loogu talagalay maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe taas waxyaabaha madaxweynaha looga fadhiyay ka mid tahay iyo golyaha wasiirada la socday golaha xildhibaanada gola xildhibaan labada gole xildhibaanada iyo golaha wasiirada waa la socdaan golaha xildhibaanada iyo golaha wasiiradu waa la socdaan oo reer hiiraan u dhashay madaxweynuhuna waa socdaa marka waxaan rajaynaynaa waxaan uga fadhino ayay ka mid tahay hadda ayagoon faahfaahin ka bixina annagu inan ka hor dhacno ma rabno sidaan ka warqabno madaxweynuhu wuxuu soo saaray wareegto sheegaysa in shirka lagu qaban doono jowhar caasimaduna ay noqon doonto bulo burde arrintaasi siday u muuqataa madaxweynuhu waxuu soo saaray madaxweynihii qaranka waaye madaxweynihii dalka waaye wixii madaxweynuhu soo saaray dadka reer hiiraan diyaaray u yihiin waxaan ka warqabnaa in dhowaan lagu magacaabay xilkan marka maxaa ku qorshaysan xilka horta marka hore waxaan leeyahay ilaahi ha noo fududeeyo dadka reer hiiraana waxaan ka codsanaya inay ila shaqeeyaan dawladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaya inay ila shaqayso ilaahayna waxaan ka tuugaya in ilaahay loo fududeeyo annagana dadka reer hiiraan iyo dawladda soomaaliyeed waxaan u ballan qaadaynaa inaan cadaalad ku maamuli doono haddii alla idmo wixii karaan kaynaa dhinaca nabadaynta maxaa kaaga qorshaysan shaqadayda ko waxaan ka bilaabi doonaa dib heshiisiinta amniga horumarinta sidaasay igu isku kay daba taalla haddii alla idmo goorma lagu wadaa markaa shirkii inuu qabsoomo lagu dhisayo maamulka taas waxyaabaha aan ka sugayno dawladda maxse loo tirinay ka mid tahay midaan hadda aan laku waktigeeda aan hayno ma ahan waktigeeda markay sheegaanna waa kuu sheegaynaa haddii alla sidaan ka warqabno howlaha maamul usamayntu waxay keenaan mararka qaarkood khilaafaad beelaha dhexdooda ah oo dhinaca saami qaybsiga iyo awood qaybsiga arrintaasi maxaa idinka qorshaysan arrintaas waxaa nooga qorshaysan wax kasta oo reer hiiraan ka dhexeeya ama reer hiiraan iyo reer shabeellaha dhexe ka dhexeeya waxaan rajaynayaa in laisku tarasuli doono in laga qaado doono waxa maaragtay muhiimadda ah oo in wax la dhista ah oo in la hormaro ah in reer hiiraan iyo reer shabeellaha dhexe ba iskugu tarasuli doonaanay ila tahay gaar ahaan waxaa hiiraan ka dhexey doona reer hiiraan waa iskugu tarasuli doonaanay ee ila tahay annaguna waa ka shaqaynaynaa inay isku safraan mar haddii maaragtay dad wax loo qaybso ama wax dad wax ka dhexeyaan in qolo walba ay weelkeeda jelixiso waa waa lagu yaqaana ama waa lagu arki jiray laakiin waxaan isku dayaynaa inaan ku qancino qolo walba wuxuu ilaahay calaf u biyo